walaal runtii dee dagaalka horta meesha dadkan walaalaha areadan miyiga daladoo degan dagaalku wuxuu bilowday sagaalkii bishaan haddaynu ku jirno ilaa tobankii ayuu socday gelikii dambe tobankii bishana waa la joojiyey wixii ka dambeeyey runtii waxaa lagu jiray sidii maaragtay hadda joojintaasna loo adkeyn lahaa ciidamadiina dib lagu kala rari lahaa adiga dhowrkaa maalmood arrintaas ayaa lagu jiray maanta ayaa odayaashii ugu horreeyey oo ka socda labada dhinac maamulada degmooyinka buracaal iyo balanballe iyo waxgarad kale culimaa udiin dad kale oo waxgarada dhammaan ay kulankii hordhaca ayay isku arki doonaan kulankaasna waxaa looga wada hadlayaa in xabadana xabad joojintana si fiican loo ogaado ciidamadana hadda intay isku jiraan meelo ka durugsan oo ka fog la kala geeyo qayba dhinacay kasoo jeeda dib loo celiyo oo loo raro waxaana laga ballami doonaa kulanka u horeeya iyo meesha la isugu imaan doono haddii ilaahay idmo maanta ayaa laga ballami doonaa markaasaa waxaa laga wada hadli doonaa qaybaha ku xiga oo heshiisiinta iyo wixii dhacay iyo sababta ay u dhaceenba ama ay u bilowdeenba waa garta heshiiska la gaaray haatan ilaa intee in leeg ayuu heshiiska ku egyahay ma la filayaa in heshiis buuxa la gaaro oo joojiyo colaadda meesha ka socoto walaal hadda xabajoojinti xabajoojintii hadda taagan oo si fiicanna runtii u hirgashay haddana la rabaa in maanta dhidibada si fiican loogu aaso taas maanta marka intaas la isla gaaro ayaa isla maanta waxaa la isla gaarayaa haddii ilaahay idmo sida qorshuu yahay in ma garanaysaa waktigii la isku imaan lahaa la ishor fariisan lahaa laga hadli lahay wixii dhacay khasaare iyo nin walbaba aadeene ama dhimasho ama dhaawac iyo ma garanaysaa wa asbaabaha waxaan ay ka yimaadeenba ayaa laga wada hadli doonaa marka waxaan isleenahay ilaa allah subxaana watacaala ayaa noo suurtageli doona wax walba dadaalo fara badan ayaa jira oo gudaha iyo dibaddaba laga sameynayo gobolka dadka gobolka degane aada u wadaan khaasatan degmooyinka ay kasoo jeedaan dadka hadda dagaalamaya iyo deegaanada u dhadhow ilaa degmada caadudaas dhammaan burceel garijir balanballe dhammaan iyo maarata xarunta gobolkaba iyo shacab weynihii oo dhan marka waxaan isleenahay waa arrin aada iyo aada u fiican hade wixii dhacaya ilahay qadartiisu waa qoran tahay laakiin hadda ayaa arrintaas si aada iyo aada u wanaagsan gacanta lagu haya dhammaan ayagoo dadku isaga niyad yihiin in colaadan la joojiyo lana lana gaaro heshiis waara waa garta sidaan ognahay colaadan waxay ku bilaabatay markii laisku qaqabsaday dhul daaqeed ee u dhexeeyey labada qabaa'il ee meesha dego sidee arrintaas looga gudbi karaa oo xal waara loogu heli karaa walaal dadkan dad walaalaa oo wada degan oo berisa oo muddo dheer iyo middaba wada wada deganaay ahayn wax dhibaataa ma jirinin way jirtaa dadka reer miyigahay in marar falal noocan oo kale ay ka dhex dhacaan gacanta ayaa lagu qabtaa waa waa waa la joojiyaa marka colaadan hadda sababta ay ku bilaabatay sagaalkii bisha dadkaani dad wada deganay haayeen ma dhihi karna annaga waxay ku bilaabatay deegaan laysku qabsaday deegaan laysku qabsaday siaan ognaa kama ka bilaaban waxaa laga yaabaa waxyaabo batanooyina waxaa laga yaabaa arrimo kale oo oo si kale oo laleeyahay xoolo ku saabsan maaragtay maaragtay ama dhinac inta kasoo tegay dhinacii kala galay oo maaragtay dadku ay raadsanayeen inay ku bilaabatay sakana inay ku bilaabatay waxaasi marka la fadhiisto oo la wada hadlo maadaama dadku hadda ka hor inta fadhiisteen oo ishor fadhiisteen ay wada hadleen oo si dhaba waxay wux uga bilowdeen aan la iskula meel dhiginin laakiin marka dadka la weydiiyo qofka si kuugu sheegayo marka la fadhiisto ayay soo bixi doonaa colaadan saabtii ay ku bilaabato oo shaqsi ugu horreeyey markii la dilaayey marxuumkaas markii la dilaayey sababtii dilkaasi ku dhacay xilligaasaa laga hadli doona oo la sheegi doona insha allahu tacaala laakiin waxaa nala gudboona waxay tahay dhammaanteen in colaadani siday ku joogsan laheyd oo si dib dambe ugu dhici lahayd oo dadkan walaaltinimadooda islaamnimadooda ay u ilaashan lahaayeen iyo wadajirkooda iyo deegaanka ay degan yihiin aysa ku kala guurayeen weligoodba sidii loo ilaalin lahaa derbigii baarliin halkan la marin maayo waa dad xoola dhaqataa waa dad hidaguura ah mar walba dhinacay u guurayaan oo roobka ka doo mar walba dhinacii daaqu jiray u guurayaan meeshii biyale ayay u guurayaan marka waxaa laga maarmaana in dadkan wadaadkunimadoodii iyo wadajirkoodii iyo waxay isku yihiin runtii loo sheego lana ilaaliyo midaas